أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka waxbarashada oo maalin weliba oo khamiis ah xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaflad ballaaran oo ay ku qalinjebinayeen laba iyo toban arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kana dhacday deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaad maqli doontaan codadkii laga jeediyey munaasabadda iyo sidoo kale abaalmarino qaali ah oo la guddoonsiinayo ardayda ka qalin fulay mu'asasada waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale barnaamijka waxbarashada munaasabadan oo ahayd mid aada u ballaaran kuna qalinjebinayeen laba iyo toban arday oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday howl weyn oo ku yaala mu'asasada jiilul khilaafa ee ku taal deegaanka kunyabarow waxaana xafladda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan waxaadna kusoo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay munaasabadaas عشنا سنينا والكتاب رفيقنا والله ألهمنا الكتاب يسيرا من آيه حزنا فضائل هذه والتاج للأبوين xafladdan oo ahayd mid aad u qurux badan kuna qalinjebinayeen laba iyo toban arday oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday howlka weyn ee mu'asasada jiilul khilaafah ee ku taal deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose marka laga hadlo munaasabadda waxay ahayd mid aad u heer sarraysa oo loogu tala galay in lagu sharfo laguna weyneeyo kitaabka qur-aanka kariimka sidoo kalena goobta xafladdu ay ka dhacaysay ayaa waxay ahayd mid bilicdeedu sarrayso oo marka aad eegto indhahaaga soo jiidanaysaa waxaana soo buuxdhaafiyey bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo ka soo qayb galay xafladdan waxaana ka mid ahaa culimo waxgarad haween carruur iyo bulshada qaybaheeda kala duwan بات منيرا أنعم بمدرسة بها قدواتنا بالعلم شادوا منبرا وقصورا
furfurasho kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhoweeyey gabar yar oo ka mid ah ardayda mu'asasada jiilul khilaafah waxayna xafladda ku daahfurtay aayadaha qur-aanka kariimka qowlka alleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير intaas kadib waxay qaar ka mid ah ardayda goobta xafladda ka soo jeediyeen kelimaad kala duwan oo taabanaya dhinacyo badan kuna baxaya luuqadda carabiga الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد أيها المستمعون الشرفاء من مسؤولي الولاية والآباء والأمهات والمعلمات والإعلاميين والحاضرين جميعا في هذه المناسبة مناسبة اختتام القرآن الكريم في مؤسسة جيل الخلافة نحييكم بتحية من القلب يذيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه التحية العذرة شرف لنا باشتراككم معنا في هذه المناسبة العظيمة ونقول لكم دبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا جزاكم الله عنا خير الجزاء ونشكر تلبيتكم دعوتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بحكمته وبرحمته أنزل كتابا تبيانا لكل شيء وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أنزله بلسان عربي مبين وتكفل بحفظه وبلاغه لجميع البشر أما بعد أود أن أقدم إليكم كلمات موجزة عن فضل القرآن قراءته وتدبره ويأتي الرسول يربى هذه الأمة على هذا الكتاب العظيم فتربت الأمة وتهذبت تربت على كتاب ما قرأه قارئ إلا آجره الله وما تدبره متدبر إلا وفقه الله كتاب من حكم به عدل ومن اجتمع إليه استفاد ومن اتعظ بمواعظه انتفع كتاب من قرأه علمه الله علم الأولين والآخرين كتاب من استنار بنوره دخل الجنة ومن تقفاه وجعله خلف ظهره قذفه على وجهه في النار كتاب من تدبره أخرج النفاق والشك والريبة من قلبه هو شفاء لما في الصدور ولقد أحسن من نظم هذا البيت فلو داواك كل ضبيب داء بغير كلام الله ما شفاك قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أرضيت بالقعود مع الخوالف يا صاحبي أولم تسمع قول الله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ماذا قدمت لدينك وأمتك وأنت تراهم ينحرون في كل يوم وفي كل مكان وخاصة في فلسطين الحبيبة
إني أتحمل مسؤولية عظيمة عندي أولاد أزواج أخاف عليهم الضياع وأحرص لهم المتاع وأخاف أن نسأل عنهم أمام الله أيها المغرور ألم تسمع قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين bandhigga ardayda kadib waxaa hadlay marti sharaf badan oo goobta xaadir ku ahaa waxaana ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka hawshan aan iskugu nimid oo qur-aanka ardada dhammaysay ah runtii waa hawl mushtariga oo ay ka soo wada shaqeeyeen waalidka awalan mucallimiinta iyo ardaygii saddexdaas waa saddexda aas-aaska u ah kadibna waxaa kusii hareysana amnigii iyo wanaagii iyo bay-adii iyo caafimaadkii ayaa sii weheliya waalidka waxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man hama bixasanatin ruuxii shay xasani iyo wanaag hamiya inuu qabto una hirgeli weydo hal ajrub wuxuu leeyahay cunugga waxaad hamideen inuu qur-aanka ilaahay xifdiyo subxaanahu wa tacaala waad ku dadaasheen khayr badan baad ku qabateen qur-aanka inuu xifdiyo ayaad cunuggiina doonayseen cunugga hadduu qur-aankii xifdiyo nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo hadduusan xifdinin mar walbaba ajir baa leeyahay laakiin hadduu qur-aankii cunugu xifdi waayo ama uu dhinto hal ajiroo buuxa ayaa leeyahay haddii aad ku guulaysataan inuu qur-aankii cunugga xifdiyo sida maanta dhowr iyo tobankaa cunug ilaahay ugu sakiray toban laba jibbaarkeed baad leedihi qur-aanka inuu xifdiyo cunugga aad haminayseen taa waad hesheen sagaal kalena waa laydinku darhaya meel laga heli kara mala arrinkaas macallimiinta ayagana waxaan leenahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku dhihi jira ruux hadduu dhinto camalkiisa ugu haya ilaa min halaat waxaa ka mid ahaa cilmi yuntafacu bih cilmi lagu intifaaca ka mid ah idinkuna maydaan khasaaran insha allahu tacaala cunugaa qur-aanka barteen inta cilmigaas aad barteen lagu si intifaacayo cunug uu baranayo kasii faa'iidahayo ajir baa leeyi waxa ugu ugu badan ee cilmiga berashadiisa lafarta haddaad qur-aanka aad bartaan cunuga haddii carabiguu kiciye iyo kitaabku kiciye iyo wuxuu akristoo dhan baad ajir ku leeyi waxaa soo baxay macallimiin ardayga qur-aanka xifdisiiya laakiin farta aan barayn waa ruux iska dhagoola ama istindhoola weeyaan intaas la baray ma gudbi karo xama akrin karo laakiin cunugii haddii qur-aankii iyo fartii aad barteen warqadahana waa arkayno qismigiinu alkitaabu ka mid yahay la muhiimadda ugu horreysa waa saga idan ayaguna ajirkaasaad leedihiin ardayga qur-aanka ilaahay bartay subxaanahu wa tacaala adiguna madan khasaarino ajir baad leedahay haddii qur-aankii aada baratay aada xifido malaa'igta ilaahay kuwa ugu fadli badan arkiraamu barara kuwaasaad ilaahay kugu daraya subxaanahu wa tacaala ama wiil noqo ama gabadh noqo saa darteed camalka mushtariga ah ruux kasta uu ka faa'iiday baan dhihi karaa maanta bulshada muslimiinta ah ee amniga iyo khayrka iyo wilaayo ka shaqaynhayeen idinkuna kubada khasaarano ajir baa leeyina watacaawanu cala albiri wataqwa yaad noqonaysaan oo khayrkii idinkuna ajirkiina waa leedin insha allahu tacaala sidoo kale waxaa isna munaasabadda kelimad ka jeediyey suldaan aadam cusmaan suldaanka beesha tunni waxaa laga yaabaa dadka haddeertaan mujaahidiinka uuna soo qaanqaaday waxaa laga yaabaa nimcadan keliya inay arkeen wixii fasaada iyo wixii jahliga iyo wixii dhibaato ah aan soo marnay ayna sarkawa qabo marka waxaana laga rabaa insha allahu raxmaan nimco ayaan haysanaa nimcada aan haysano waxaa ka koob ah aljihaadu fii sabiiliillah jihaadkan aniga haddeertan aan ku dhex jirno ayaa ka koob ah faracan hadda aniga aan fadhino waxaan aan ku dhex jirno quruuntiisii weeyaan marka insha allahu raxmaan jihaadkaasi waxaana laga rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ugu shogeyno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan weydiisano inuu noo ziyaariyo haddeertaana xataa xafladaha haddeertaan aan joogno iyo xafladaha meelaha gaaladu ay joogaan ay ka dhacayaan haddii laysku qiyaaso wax isku dhow ma aha xaflad culamo gabdho wiilal yaryar odayaal ka soo qeyb galay ay ka muuqato shicaartii islaamka ah ma jiraan meesha mujaahidiintu ay ka talinayaan maaha meel kale ma jiraan marka waxaana laga rabaa waalid oday nimcadaasi inaan dhuuqsanno aan haysano aanan ku soo lalaabanin waxyaalaha qaarkoodo oo malaawaalka iska yaryar iyo deegaan deegaan iyo waxyaalaha qaarkood inaan kusoo laabano ma aha marka waxaana laga rabaa si guud nimcadaasi inaan ku dareeno marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa mujaahidiinta kor allah ka dhigo nimcada aan haysana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo ziyaadiyo waxaana soo dhaweynaynaa xafladahan oo kale intaas kadib nabadoon cabdulaahi ansaari ahna afhayeenka nuqabada gobolka gedo oo isna ka qayb galay xafladdan ayaa goobta ka hadlay ha u dirina nairobi iyo muqdisho iyo turki ha u dirina carruurtii loo diray waa lagu khasaaray ayagoo diinta bartay oo diinkii ilaahay yaqaanoo nusuustii akrinayo ayay gaaladii maaragtaa camalkeedii ku milmeen markaasuu afku kala qaadaba aayadna kuu soo qaadanaya ogow haddi gaalku waa deegahaya hooyayaalow gabdhayaalow walaalayaalow muslimiinay waxaa naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa diinkaan la bartay wuxuu rabaa istimraar iyo sugnaan iyo ilaalin iyo in lagu adkaysto cizi adduunyadan kama jira ilaa fi lkitaab amni kama jira ilaa fi lkitaab sharaf kama jirta ilaa fi lkitaab adduunku dhaqaalu u cararaa gaaladaa markayna soo gelayso ay rabtay inayna seexiso dadku muslimiin bay asal soo ahaayeen waxay sameeyeen macalinka ingiriiska yaqaanan waxay u qoreen lacag xoogaa kuusan ah macalinka carabiga yaqaanana sumadlay baa laga dhigay u fiirsada ixwa markaasaa nin kasta qof kasta carabgiisa wuxuu kala dadaalay inuu ingiriiska baro xaggay soo aada marka meeshaa maanta aan ka keenno ood arkaysaan oo ragga naga iyo rijaasha naga iyo qiyaadada naga iyo khiyaarta naga ay ku baxdo diinku ku bulbulay bay gaartay allah subxaanahu watacaala ruuxda nada soo celiyey oo in gaala la iska celin kara dadkaan baray oo maanta guushaa minacyaha naga dhigay oo kuwii shahiidoo dhiigooda noogu waraabiya aanan ballantii ooga bixin allahaasaan mar kale u mahad celinay gabdhaha waxaan idin leeyahay furs dahabi aad haysataan xijaabka quruxdaan qaba wallaahi waxaad ku qabtaan waa ragdii haddaanan ilaahay ugu run sheegin ilahay kugula xisaabtamay canugan addiinka bartay ood macalinka sida juhri jira maalka ugu bixisay macalinkii u fiicnaana aad u doortay oo maanta fagaarahan istaagay ama maxfurkaan quruxda badan fadhiyo hadduu markuu qur-aan ka dhamaya aad meel kale u dirtay ilaahay kitaabkiisii baad dumisay adaan og meeshaad geen doonta haddii macalinka iyo hooyadu ay inta midoobaan wiilka meel oga soo wada jeestaan iyo gabadha laa shaka fii dalika dadkaana soo baxaaya waxaa la rabaa ardada in ducada iyo akhlaaqda fiican iyo tarbiyada iyo juhriga dadka muslimiinta ay leeyihiin la baro warshad weeye waxaan magacuna waaba magac un admoodo in in badan loo fakaray walxaqu yuqaal waana loo fakaray jiru khilaafa yani wuxuu masalahayaa khilaafadii dadka muslimiinta ah asal ay usoo lahaayeen oo diinkan didabada u aastay oo ilaa maanta ay shooladiisi shidan tahay waxaan rabnaa macalimiinow inaad u fuqiina intaad sare u qaadaan intaa hadda aad joogtaan aad ka badisaan aad isku daydaan inaad baadiyaha wax gaarsiisaan kitaabkan waa midka ilaahay subxaanau watacaala koonkan uu dooray waa midka nebiyaasha loo soo dhiibay waa midka ilaahay dunidan uu ku ciseeyey qofkii qaata inuu cisoomayana uu ku ballan qaaday waa midka aan qur-aanka ku akrisano waa midka qofka jirran aan ku daaweyno waa midka quman gabdheed aan maaragtaa ku nikaaxsano waa midka maaragtaa ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu sharfay waa midka qofka jirran lagu tufo waa midka aakhira nagu noo shafeeco waa midka qofka yaqaana jarjarada uu fuulahaya jannada meeshuu kaaga dhammaaday intaas taqaana ku socon laleeyahay wey intaas kadib waxaa shahaadooyin iyo abaalmarinno qaali ah lagu guddoonsiiyey goobta xafladdu ka dhacaysay ardaydii dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee ka qalinjebisay mu'asasada jiilulkhilaafa haddana insha allahu tacaala waxaan gelaynaa natiijadii iyo abaalmarintii ilmihii qur-aanka alle xambaaray ee xifdiyey insha allahu tacaala sukayna moxamed ibraahim ayaan u yeeraynaa sidii ay u aqbali laheyd ama u qaabili laheyd abaalmarinteeda abaalmarintu waxa weeye waa shahaado muujinaysa taqarujka gabadha ama wiilka waxaa ku jira qalamulqur'aan qur-aankii tafsiirka iyo nuuc walba oo culimmadii ay ku jiraan sumaya maxmuud cilmi sumaya waxaa u qaadaysaa maamulaha madrasada jiilul khilaafa ayaa u qaadaysa ayadana waa qalamkii qur-aanka waa shahaadadii waayahay waxaa ku xiga cabdalla xuseen nuux amaalmarintaada si aad uqaa waa ninkii yaraayee noo jilay qaacidka haddana waxaan u yeeraynaa bushra saciid maxamed waxaan u yeeraynaa khansa khansa ismaaciil cabdalla shahaadadii taqarujka madrasada jiilul khilaafa ayay guddoomaysaa haddana xafsa ayaan u yeeraynaa xafsa ismaaciil cabdalla dabcan khansa ayay la dhalatay waa laba gabdhoodoo isla dhashay khansa ismaaciil cabdalla iyo xafsa ismaaciil cabdalla maasha allah dhaha ayaduna waxay heshay shahaadadii taqarujka ee mu'asasada jiilul khilaafa iyo abaalmarin isku dhaf ah oo ay ku farxi doonto oo ka kooban nuucyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu furo qalbiga ilmaha qur-aanka xifdiyey soo saas maaha najax ayaan u yeeraynaa cabdilkariim najax cabdilkariim haddana waxay guddoomaysaa shahaadadeedii mu'asasada jiilul khilaafa amaalmarintii isku dhafka ahayd ayaa la guddoonsiinayaa waxaa la guddoonsiinayaa kitaabkii qalan qur-aanka isaguna oo runtii aad u anfici doona oo culuumtii qur-aanka iyo wixii oo dhan ay kasii baranayso carabkii bay ka saxanaysaa maasha allah moxamed cabdiraxmaan yuusuf ayaan u yeeraynaa anise cabdullaahi haye anise cabdullaahi soo istaag si aa ugu doonto abaalmarintaada maryan moxamed ibraahim ha soo istaagto ayaduna anisa cabdallah haye maa sha allah shahaadadii mu'asasada jiilulkhilaafa iyo qalamkii qur-aanka iyo qalabkii maa sha allahda ahaa suhayb cabdirasaaq ayaa ku xiga suhayb cabdirasaaq wuxuu guddoomayaa mu'asasada jiilulkhilaafa shahaadadii ay ugu tala gashay shahaada sharafkii ayuu guddoomayaa shahaadatu khatmi lqur'aan khadiijo saalax ayaan u yeeraynaa insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo waa gabadh daaya runtii qur-aanka ilaahay bay xifdisay waa guul maa sha allah shahaadatu khatmi alqur'aani alkariim ee limu'asasat jiilulkhilaafa maa sha allah iyo sidoo kale qalinkii qur-aanka iyo qalabkii waa meel wax ka buuxaan
marka ay dhammaatay xafladda kadib waxaa u suura gashay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ay kulan la yeelato maamulka mu'asasada jiilulkhilaaf ah wuxuuna ka hadlay maamulku mu'asasada aas-aaskeedii iyo taariikhda la furay isagoona dhanka kalena la wadaagay magacyada ardayda qalinjebiyey بسم الله الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ولا الهدية كاغا هدلو مؤسسة جيل الخلافة تأسيس كده مؤسسة جيل الخلافة وحال أساسي كون أفر بقول صدن يا أفرت يا أساسي أردا بدن أي قلن جبسي هاك قلن جبسي إلا لو دفعة هدا دفعتي لبعض يا مرينا قلن جبسي هدا قلن جبسي هدي أنا مقعيد الشيوخ dafcadii koowaad ardada ka qalin jebisay waxay ahayd ardo gaaraysa cadadooda ilaa sideed arday dafcada labaad ardada ka qalin jebisana waxaawaye ardo gaaraysa ilaa laba iyo toban arday waxayna kale ahaayeen sagaal gabdhood iyo iyo saddex wiil ayay ahaayeen magacyadooda haddii aan ku bilaabo waxay kale ahaayeen sukayna maxamed ibraahim sumaya maxamuud cilmi cabdulaahi xuseen nuux bushra saciid maxamed khansaa ismaaciil cabdulaahi xafsa ismaaciil cabdulaahi najax cabdilkariim nuur maxamed cabdiraxmaan yuusuf aniise cabdulaahi axmed maryama maxamed ibraahim suheyb cabdirasaaq maxamed khadiija saalix maxamed ardada qalin jebisay oo labayo tobanka koobneed dhammaantood waxaa la siiyey abaalmarino ay ku farxeen iyo shahaadooyin ka tarjumaya khadmi lqur'aan waalidiintii iyo carruurtoodu qur-aanka barteen dhanka kalena xifdiyeen oo aan goobta xafladda kula kulannay ayaa iyaguna dareenkooda farxadeed ka hadlay aad iyo aad farxadda waxay ahayd farxad aan yacni la soo koobi karin oo aan kalaam iyo laba midna aan maxay ahaatee lagu soo koobi karin hal gabar ayaa ii qalin jebisay aniga waa bushra saciid maxamed maasha allah aadan ugu farxay sida aan ugu faraxsanahay caruurta kaleba alxamdulilah ilah baa ku mahadsan allaah ayaa mahad iska leh walaayatul islaam nagu noolaysiiyey dugsiga ay ku bilaabeen oo ay ku dhammeeyeen ay taagan yihiin ilaa wax yar oo ka horeeya maahin oo dugsi kale ah alxamdulilah aniga laba wiilaa iigu dhammayday midna hadda ku jiraa waan rajeynaya inuu sanadka dambe uo ka qayb galo alxamdulilah magacyadooda suhayb cabdirasaaq maxamed maxamed cabdiraxmaan yuusuf dafcado koowaad waxaa i qalin jebisay xabse maxamed ibraahim dafcadan waxaa i qalin jebisay subayne maxamed ibraahim sidoo kale waalidiinta ayaa waxay mucalimaadka mu'asasada ee soo waxbaray ubadkooda guddoonsiiyeen abaalmarino qaali ah waxaana ka waraysanay oo ka warbixinaysa mid ka mid ah mucalimaadka jiilulkhilaaf ah insha allahu tacaala isku dardaarmaynaa dhammaanteen inaan ku sabarno inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab midda labaad waxaan leeyahay hadaayaadka qaaliga ah ee lagu guddoonsiiyey ma ahan keligood inaad ku kaaftoontid waa inaa allah ajir ka xisaabsatid lianna allah wuxuu yidhi maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq ajir aan kala go-aynin ayaa allah agtiisa ku diyaarsan haddaa aan niyeysato insha allah ugu dambayntii xafladdan lagu sharfayay kitaabka allaah kuna qalinjebinayeen laba iyo toban arday oo sagaal ka mid ah gabdho ahaayeen kana takharujay mu'asasada jiilulkhilaafa ayaa waxay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan oo deggan
بل خشية من خالق الآفاق والأكوان من ذا
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم